degmada buurdhuube ee gobolka gedo oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom isgarabsanaya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jiraan xaalado isugu jira raashin la-aan biyeyari aada u baahsan iyo weliba caafimaad darro taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadkii duunyada halkaasi ku dhaqan guddoomiyaha degmadaasi xasan maxamed cali oo u warramaya idaacadda wadajida ayaa sheegay in xilligan ay aada u dhaban yihiin dadka ku dhaqan deegaankaasi
waxbaaba weliba kasii koqan iyo haddiisa badan waxa ugu badan waa waa cunno la-aan dadka haysanba noloshooda asaaskaeed wax ku filan oo micnaha ay sababtay dee abaarta waktiga dheer qaadatay iyo colaadihii iyo waxaasoo isku joogsaday ay sababeen waxaa kaloo labaad oo saas lamida caafimaad darro ayada waktigeeda aan adeeg caafimaad ku jira bulshada iskusoo guurka dadka iskusoo guurayaan uu ka dhalanayo dulmadaas ma ay ka dhalanaysa xaruumo iyo dhibaatooyin badan ay ka dhalanayaan deegaanka mar haddii roobabka xilliga daarta ay wax ka corteen dadka waa sidee noloshooda maadaama magaalada dhibaatooyin badan xagga nolosha ay ka taagnayd muddooyinka sii hor hadda waa sidee walaa badan dadka magaalada wax xarig ah oo ay dareerin oo ay hadda qabtay sababtoo dadka lagu dareerin ay sheegaya madaxa magaalada kalguna waxudhiyataa kugool maalin walibana ciidamadana way aan ku howlgalaano way baxaanoo meel allaalihi meesha waxaan ku sheegay way aadaan laakiin waxa laga sumaan marka taas watilaala dee dee dadka abaarta si ugu jireen iyo noolaanta iyo dhibaatooyinka ugu jireen wax isbedelay oo male sidii ugu inuu taxaalo kale dadka soo gaaray hal hal mar aa dawladda qorshe yar oo dadka ay soo gaarsiisay raashin oo aad u yara oo baahida oo meelo meel darka xitaa aan ku filnayn marka oo hadda saddex laba bilood ka hore ahayd
guddoomiyaha ayaa dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday in xaaladda caafimaad degmada buurdhuube deegaanada hoos yimaado inay haatan taaganta meel halis ah isagoo sheegay in deegaanka ay ka jiraan cudurro ay ka mid yihiin shuban biyoodka iyo malaariyada waxauna u ka codsaday dowladda federaalka iyo shacabka ku dhaqan gobolka iyo weliba hay-adaha sanfarka inay usoo gurmadaan dadka ku dhibaataysan degmadaasi iyo nawaaxigeeda hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha degmada buurdhuba ayaa waxa uu imaanayaa xilli degmadaasi iyo tuulooyinka hoos yimaada ay xirihiin dhammaan waddooyinkii soo galay iyadoo colaadahan ay saameyn ku yeesheen axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere